madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo maanta iska diiwaangeliyey goobta diiwaangelinta codbixiyaasha ee degmada warta nabadda ayaa ku ammaanay guddiga doorashooyinka qaranka tallaabooyinka ay u qaadeen qabsoomidda doorashooyinka tooska ah guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka wasiiro guddoomiyaha gobolka banaadir iyo xubno ka tirsan xafiiska madaxweynaha ayaa isdiiwaangelinta ku heliya madaxweynaha madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed in ay ka faa'iidaystaan fursadda diiwaangelinta si ay u helaan xaqa dastuuriga ah ee ku saabsan in ay codkooda ku doortaan hoggaan iyo mas-uuliyiin ay ku aaminayaan talada iyo masiirka dalka
guddiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waa mahadsan yihiin dadaalkii dheeraa ee la soo sameeyey dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan magaalada caasimadda ah iyo dowlad goboleedyada iyo magaalooyinka dhammaan ee u soo baxay in ay xaqooda ay xaqooda dhaqan geliyaan muddo konton iyo lix sana kadib ayaguna waa mahadsan yihiin waa fursad dadka soomaaliyeed muddo dheer ay ku haminayeen muddo dheer dastuurkeenna ku-meelgaarkaa xataa ku tiilay doorasho qof iyo coda dadka dalka inay ka dhacdo dadka soomaaliyeedna ay usoo noqoto awooddooda ah inay go-aan ka gaaraan iyagu cidda taladooda iyo mustaqbalkooda ee hagaajinaysa ee go-aan ka gaaraysa qofka aada dooratid berri waa qofka go-aan ka gaaraya aayaha ilmahaaga iyo adiga iyo guud ahaan aayaha dalkao dhan hadduu yahay xildhibaan hadduu yahay madaxweyne hadduu yahay maxaanku yidhahda madaxweyne dowlad goboleed hadduu yahay xildhibaan dowlad goboleed dhammaan waa qof go-aan kuu gaaraya adiga ammaano aada iyo aada u weyn waaye muxuu ahaay inaad adigu marka aada gacantaada ku xulato haddou xumaadana aadan qofku edin waa naloo keenay qashankaan anagaa keenay dadaa noo keenaye laaluushaa lagu keenaye kanaa lagu keenay waxaas inayna dhicin berri adigu inaad noqoto qofka mas-uuliyaddaas qaadaya anaa keenay laakiin hadduu xumaado waa la sugaa lagu buuqi maa la dagaalami maa termka dambe yaan iska bedelay sideedaba waa saas muddada yar ee aada siisay haddii xataa wax kaa qaldameen waddada lagu saxo waa inaad sugataa oo termka dambe aad ka bedelataa kii tartamayay ee termka la dooran waayo waa inuu sugaa oo termka dambe asigana tartiib oo u tartamaa maalintuu doorashada waayo dadaalkii doorashada dambe sida loo dooran laha waa inuu galaa xuquuqdaas iyo awooddaas ayaa maanta haddii allayar gacanta kusoo noqonay waxaan ugu baaqayaa dadka isdiiwaan geliyey ee doorashada u diyaar garoobay ee mar dhowna kaarkii yaraa ee doorashada qaadan doona waxaan ugu baaqayaa maalinta doorashada inaanay baaqanin oo aanay meel iska dhigin kaarkoogu maanta ma ogtahay saana iga ahayd iyo xaggay ahayd iyo aadan dhehina waa maalinta mustaqbalkaaga iyo mustaqbalka ilmahaaga iyo aad aad ka gaarayso aayahooda aad ka gaarayso go-aan maalintaas haddana inaan la baaqanin ee la isu soo baxo dhowr saacadood oo qoraxda la taagnaaday iyo hal maalin oo maxaanku dhahay lasoo howldaayay iyo waxaa aada iyo aada uga muhiimsan mustaqbalkaaga iyo mustaqbalka carruurtaada dowladda federaalk ee soomaaliya waxay ka shaqaynaysaa dadka soomaaliyeed in ay helaan fursaddaas oo caalamkao dhan ou haysto adduunyada dhammaa haysato fursaddaas oo maxaanku dhahdaa doorato madaxdooda meel kasta iyo mustawo kasta annaguna horeyaan u ballan qaadnay dadka soomaaliyeed inaanu xukumin qof ay ayaga u dhiibteen talada mooyaane mustawo kasta hadduu yahay counsilka degmada iyo hadduu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda intaba waa inuu noqdaa qof ay dadka soomaaliyeed talada u dhiibteen oo ay ku midoobeen oo intooda badan boqol kiiba boqol la dooran laakiin qawaaniinta iyadoo la raacaya inta badan ay dooratay sidaas lagu raacay hadduu xumaado muga waqtigiisa la gaaraa la iska bedelaa hadduu samaado oo wiil fiican ama gabar fiican uu noqdana waa loo ceshanayaa mar labaadaa la dooranayaa haddana marka meeshaas adduunyadu sidaasay u nooshahay intaasaan waxaan weynay muddo konton iyo lix sano ah yay naga maqneed intaas hadday noo soo noqotay si nabad ah isjiijiid aan lahayn muxuu ahay aflagaadayn aan lahayn maxaanku idhahdaa isxagxagasho aan lahayn inaan ku qabanaa laga rabaa dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan ugu baaqayaa yaynaan noqonin tukihii haruubka caanaha waa heli karaa laakiin nasiib ou ku dhamo ma laho oo haruubkiiu daanti inta uga istaago u daadinaya yaanan daanta looga istaagin oo la daadinin haddii xataa ay dhacaan khaladaad iyo waxyaabo yarah laga dulqaato intii laga dulqaadan karo wixii wax qaribaya lagama dulqaadanayo laakiin wixii laga socon karo laga dulqaadan karo oona am- qof iyo laba iyo wax qofaa asiga asaga shaksiyan laga yaabaa in la dhibo la cadaadiyo la waxeeyo laakiin dee qofkaasi waa inuu ka fekeraa mashruuca weyn ee qaran ee dalka iyo dadkao dhan ay ku jiraan aad iyo aad ayaan mar kale eh, idinku mahad celinayaa adika oo horteyda jooga oo matalaya dadka soomaaliyeed gabdho iyo wiilal rag iyo dumar intaba aad iyo aad ayaa umahadsantihiin guulaysta insha allah guul guul dowladda soomaaliya ee uu hogaaminayo xasan sheekh maxamuud ayaa dadaal ugu jirta sidii dalka loogu qaban lahaa doorashooyin qof iyo cod sanadka labada kun labaatan iyo lix balse waxaa jira caqabado ku gadaaman